alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin casharkii lixaad waxaan kaga hadlaynaa maanta sinfigiis oo saddexaad ama qismigii saddexaad oo dadka ducaadka oo diinta dadka ugu yeera qeybyaalkooda ka mid ah waxaan kusoo qaadanaynaa adducaat aladiina hum culamaau sultaan dadka ducaadka ah oo culamaau sultaan la yidhaahdo lafdigaas dadka markay maqlaanba horta wax hor ayay u haystaan sultaanka laakiin ku xiran tahay oo sultaanka hadduu fiican yahay ninkii culamo u noqdana wuu fiican yahay qeybtaas lagama hadlayo qeybtii horey soo galayaan marka hadda fiiri maalan caalamul islaami dowlad badan baa soo maray waana soo mari doonaan wax fiicanna way leeyihin waxuna way leeyihiin dadka fiican oo macnaha xukaamta ama dadka madaxda ama ninka wadanka haysta haddii uu ku fiican yahay in lala shaqeeyo oo la garab galo oo bitaana saalixa noo noqdo waa diin weeyaan haddii uu xun yahayne waa fasaad in asiga fasaadkiisa lagu gacan siiyo marka aan culamaau sultaan leenahay dadka wanaagsan looma jeedo ee mustalaxan waxaa uu caan ku noqday waa mustalax oo qadiim ah oo weligiisba laga hadli jiray macnihiisana lafdigiisa laga fahmayo marka waxaa loo jeedaa culamaau sultaan haddii la yidhaahdo nidaamka jiro oo xun ninka xumaantiisa ku garab istaagan oo diinta uu adeegsanayo inuu qurxiyo kaasaa culamaau sultaan la yidhaahdo culamaau sultaan haddii uu laakiin ninka meesha joogo nin fiican uu yahay in asiga markaa lala shaqeeyo culamaau sultaanna waa yahay laakiin wuu fiican yahay marka lafdigan waxaa loo adeegsadaa qeybtiisa xun marka lafdigan hadduu wax tusiyo wuxuu tusinayaa qofka inuu qalbigiisa ninka daaciga ah inuu qalbiga ka xun yahay macnaheediina ay tahay diinta oo loo adeegsado sida loogu helo darajo ninka meesha xukuma in loogu dhowaado diintii buu u adeegsanayaa inuu dantiisa gaarka ku gaaro ama diintii inuu inuu wax ku cuno ou danihiisa ku adeegsado ama baadilka sultaanka jiro ama madaxda jirto baadilkoodii inuu u muujiyo shacbiga inuu xaq yahay asoo ula jeedo nidaamka jiro inuu jacaylka kasbado marka dadka culamada ah oo arrintaa loo adeegsada marka hore waxa weeyaan dadoo dhan ma ah dadka markii hore bidaayo fiican leh oo cilmiga bartay oo wax weyn soo bartay oo sumcad ummadda ku dhex leh waxa weeyaan andimada xun ee markaa jirto waxay jecel yihiin dadkaas inay u dhowaadaan liannahu sumcadoodii xun bay rabaan inay ku baabi'iyaan ninkan sumcadiisa fiican inay ku qariyaan ay doonayaan marka in nidaamka jira lagu qurxiyo waxaa lagu qurxi karaa wax qurxan in loo raadiyo waxaad ogaataa waqtigii oo nifaaq wax liiraahaa jiri jiray ninka munaafiqa ah markii dowladda islaamka daciif tahay munaafiqiin uma baahno liannahu idaaba daciif abo laakiin nifaaq wuxuu dhala jiray dowladda markii qawi noqdo walidaalika nabiga caleyhi salaatu salaam markuu maka joogay muslimiinta mustadcafiin saddex iyo tobana ay ahayd munaafiqiin ma jirin liannahu ninka munaafiqa ah wax meeshan uu ka soo doonayo uu ka qoro uu taqriir ka qadimo maba jirtabo laakiin madiine markii la tagay oo dowladdii islaamkeeda ay aasaasantay ee dad laga cabsanay ay tahay dad baa lagu dhex beertay ama ayaga ha isshaqaalaya ama cid kale ha u shaqeeyaano sida loo ogaado dowladdan iyo meesha ay u socoto iyo waxay damacsan tahay inay qabato sida loogu hortagaa dad lagu dhex abuurto walidaalika nifaaq kaana fii zamani nabiy sal alla alay wasalam fi lcahdi almadani marka munaafiqnimada waqtiga dowladda awood ay leedahay u yimaada sidaas oo kale culamaau sultaanna lama arkayo ilaa dowladda markay tahay dowlad xun mooye dowladda hadday fiican tahay oo ay shacbigeedii ayadii isjecel yihiin waxa weeyaan culamadoo dhanna wayba la wada jirtaaba kii xumay xataa wuu hagaagsana liannahu dowladdii baa hagaagsan kii oo wanaagsanayna waaba jecelyahay dowladdanoo wax wanaagsan bay ka shaqaynaysaa marka deganaasho iyo amni istiqraar iyo wada shaqayna ka dhexeeya marka maba culamaau sultaan waqtigaas ma imaanayaan oo dadka dhan waa la wada shaqaynaya waaba waajiba taas laakiin waqtiga ay dowladdii ku timaado inay ka- ka wareegato caalamul islaami waxaanu ognahay waxaa soo maray dowlad eh, hanti wadaag yaa soo mareen hanti wadaag macnaha waxaa weeyaan dowladihii ruushka ka ba- dab qaada jiray ee islaamka toos ula dagaalamayay eeba yidhaahdeen wax islaam la yidhaahdaba ma jiraan waxaan wax dadka maskaxda looga khaldaya weeyaan si calanan ah oo dadkiiba inayba ku ximbaaraan inay macnaa sidii oo ay ruushka ay kirishtaanki wixii u baabi'iyeen muslimiinta oo dhanna ay u baabi'iyeen ku dhex noolay yaa dowladihii raacsanay waxaa lagu qasbay ayagana inay islaamka saas ula dagaalamaan Eh, waana na soo martay marka wakhtigaas oo kale dadka culammada ah marka inay xaqa caddeeyaan oo mowqif istaagaan baa la doonaya dad baa waxay yidhaahdeen hanti wadaagga ah waxaa weeyaan diinta yaaba midda ay diinta la timid weeyaan oo waxaa weeyaan diinta ay qayb ka tahay dadaas sidaas yidhaahdeen ayib marka andimada xunxun ama ama dowladaha xunxun waxay isku dayayaan mar kastaba suuradooda inay qurxiyaan shacbiga ho- ay ay u muuqdaan dad qurxan oo wanaagsan inay yihiin walidaalika waxay ka rabaan culammada inay u adeegsadaan suurada dowladda in la qurxiyo oo diinta iyo nusuusta lagu qurxiyo inay dowladdan waxa soo wada inay wax fiican yihiin sidaas oo kale marka dowladdu waxay ka shaqaynaysaa inay awoodooda dhan ay adeegsato inay dadka waxaas ku qanciso imkaaniyaadkeedii oo dhan ay markaa dadka u sakhirto iyadoo doonayso inay u muuqato nidaam la jecel yahay ummadoo dhan ay wada wadato marka waxa weeyaan waxa ugu wanaagsan oo loo adeegsado waa dadka culammada waaweyn oo sumcada leh dadka kaleo shaarica iska jooga wax maynay soo kordhinayaan ma leh marka ninka caalimka ah sida loogu soo rido shabaqa waxaa la samaynayaa wadaa'if waaweyn oo asiga markii loo fiiriyo owsanba xataa astaahilin baa loo bandhigaya waxaa laga doonayaa intaas af wax cunay xisho inay ka timaado oo ou asiga markaa dowladdii ay maqaamkaas geyso lacag fiican loo qoro oo hadalkiisa laga dhagaysto wuxuu bilaabayaa markaas inuu dowladda uusan ka hadlin wax kastoo xumaan oo u arko inuusan soo hadal qaadin sidaasuu iyuu isku dayayaa marka dowladdiina waxay ka dhiganaysaa xujo waxay leedahay wallahi ninkaan nin fiican waaye way ku mahad celinaysaa liannahu markii hore waa ka hadli jiray maanta wuu aamusay intaa kelima ahna culammada kale wuxuu leeyahay adinka waxaa tihiin dad qayli badan baa tihiin fulaan oo caalim ah aad dowladdu ku dhex jiro waxa aad sheegaysiinna ma sheegayo waa kaasa hadirtaan bal u taga waxa adinka idinka khaldan oo idinka qaylisiinaya maxe- maxay yihiin baa la leeyahay marka waxa weeyaan waxaa bilaabanaya isla wada shaqayn wax la yidhaahdo waxaa ku xigayo marka dambo in mowqifkii dhexdhexaadka ah ee dowladda mana ammaanayo ninkaas marka ugu horeeya mana mana mana mana naqdinayo laakiin bacda ayaam wuxuu bilaabayaa inuu dowladdi difaaca liannahu waxa weeyaan dowladdii buu qayb ka noqday ninka dowladdii xumeed hadday dowladda fiican tahay in la wada difaaco waa waajiba dowladdii xumeed inuu difaacay uu bilaabaya difaaciisana waxa weeyaan asiga isdifaacay liannu dowladdii buu qayb ka noqday asiga iyo dowladdii markaan hal dhufaysay ku wada jiraan marka waxaan laga maarmaynin inuu dowladdii ou dhabarka gishto sidii asiga uu awood dowladda ugu haysto oo magac dowladeed uu ku hadlo shacbigana uu meel iska saaro liannahu shacbiga wuxuu bilaabayaa shiikhii la ixtiraamayo oo laga dambeeyey maanta ma aha asigii baa in laga hadlo bilaabayo asiga marka cid difaacda waa inuu helo dowladdii buu marka salka geshanaya ayib maxaa yeelay asiga heybadiisi waa tagtay awal qiimihii iyo qadarista loo haayay markaan looma haayo marka asigana waa inuu tafaxaytaa runta inuu u yimaado marka taas waxay noqonaysaa inuu dowladdii ee warka markaa jirtay ee xumayd inuu isu dhiibo oo markaa ay mowqif kasta oy dowladda qaadata siday tahayna uu u difaaco walow midkaasba ha ahaado midda islaamka mabaadi'diisa waaweyn ka soo horjeedo liannahu meel kale uu maanta madaxa ku qarsada ma haysto asigoo doonaya inuu ninkaa madaxda meel ka helo waxa weeyaan wuxuu ku qasban yahay inuu macnaha naanays fiican magacyaal wanaagsan alqaab wanaagsan inuu ku tilmaamo dowladdii inuu ammaano dowla alraashida dowla alcaadila waliyu lamri inuu heerkaas gaarsiiyo oo markaa ee ay xukuumadda og tahay naftigeeda wakhtigaa jiro inayna sidaas ahayn laakiin iyadoo is og dowladda inay sidaas ahayn bay haddana diidaynin liannau ninku ammaanayo ummaddana kaa qancinayo baatilkan aada wadatidne wanaag u muujinayo cid diidaysa ma leh marka taas waxay dhalinaysaa caamada shacbiga badan oo iska beeralayda ah oo dee aan waxna soo baranin sheikh fulaan ay yaqaaneen markii ay arrintaas maqlaan waxay leeyihin wallahi waa warkaas war jira waa marka liannau caadadooda waxaa ninkii gurbaan tumaba inay la tumaan bay yaqaaniin marka dowladdii xumeed waxay leedahay dadkii ka soo horjeeda waxay leedahay war dad yahow adinka naga soo horjeedo adiga qeyb shacbi ka mid unbaa tihiin haddaad naga soo horjeedaan dad na-yiisana jiro intaan fiiri adigaba ha dirtaanba oo ka soo horjeeda marka waxa weeyaan ra'yigiinna waa ra'yi min al aaraa waay laakiin laa tafriduu calayna marka dowladdii waxay u eg tahay min tabiicati alxaal ninkii xugum qaaday eed qaaday in dad ay naga soo horjeestaan boqolna ay na-yidaan wax ceeb ee ma laha marka waxay ku heshay wax la yidhaahdo tacaadul ama isu dhignaan ay meeshaa ku heshay marka culamaau sultaan hadalkooda sida looga maqlo yaa waxay isku darayaan malab iyo sun bay isku darayaan sunta waxa weeyaan waa baatilkaas la difaacaya malabkana waa nusuustaas ay adeegsanayaan oo waxaa xun inay wax wanaagsan ay u muujiyaan marka dadka caamada ah waxa weeyaan ninkaana saan u hadlaa kana saan u hadlaa sidii ay kala yihiin ma naqaano waxaanu ognahay cilmigoo la qariyaaho in dadka cilmiga qariyo inay qiyaamo gaarsiinaysa soo nabi noo sheegay in lijaam ama waxaan afka lagu xakameeyo xoolaha bahaa'imta markii la wadayo lijaamka in naar loogaga dhigayo liannahu afkii ay xaqi ku sheegi rabeen bay baatil ku sheegeen marka waxa weeyaan lijaam oo naar ayaa afka laga gelinaya liannahu ilaahay ballan wuxuu ka qaaday waida akhada allahu miithaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktimuunah saasaa reer bani israa'iil ballan looga qabtay ummadihii kasii sharaf badanna min baabi awlaa marka haddii ninkii cilmiga qariya keli ah asoon baadilkii difaacin naar uu ku mutaystay ninkii cilmigii sharciga u adeegsaday inuu baadilkii ku qariyo balka waran ilaahay wuxuu yidhi reer bani israa'iil lima talbisuuna xaqa bilbaatili maxaa isugu daraysiinaa layidhi baatilka iyo xaqa waxa weeyaan wax isqaba kara ma ah ninkii isku dara haddii laga diiday ninkii baatilka xaq inuu muujiyo doonaya balka waran marka waxa weeyaan qofka haddii uu tafaxaydo damiirkiisa iibsado wax kasta waa ka suuragal walowba ha gaarsiiyo kalaamka ilaahay inuu bedelo taxriif wax la yidhaahdo taxriifka waxa weeyaan lafdi qur-aanka lafdigiisa nin bedeli kara male aliflaam raa nin hadda bedeli kara ma jirto waa mucjiza ilaahiya laakiin nin waa dhici kartaa inuu aayadii macneeyo oo sida ilaahi ula doonaya si ka duwan inuu yidhaahdo waa samayn karaa dadka dhunsan ee culamaa'ul baatil ah aayaadkii runka sheegi maayaan macaanideedii bay bedelayaan ayadoo ayagoo og aayaddan waxay u jeedo iyo waxay ku fasireen laba kala duwan iyo kaas taxriifa layihahdo fi lmacnaa waxaa jirto dadka qaarkeed hadday xukuumaadka qaarkeed ay go-aansadaan inay shacbiga diintoodii bedelaan oy kirishtaan u bedelaan ninkaas shaqaalaha u ah dowladda oo cilmigu adeegsanayo hori buu ka difaacayaa ma dhahaya markaan war meesha aada gaarteen meel laysa socon kara ma aha diintiia la bedelay meel kalea loo bedelay intuu dhihi kari lahay ma dhahayo wuxuu leeyahy waxaas waa si sax a weeyaan waxaan adyaanka lagu leeyahay waa cibaaraadkoo kala duwan kulligeed waxa weeyaan waa wada xaq midkaad qaadatidba midka kale ka fiican dantii la lahayo jannadeena waa laguda gaarayaa marka inay dowladdii diinta bedasho ay mid kala qaadataa wax dhib ay leedahay ma jirto inuu yidhaahdo waxweyn kuma ah inuu yidhaahdo waxweynka kuma ah marka waa khatarteeda ay leedahay dad badan baa la arkay oo haddee waxa weeyaan wax gaalnimadii wax dhaamin andimadii hore soo hormartay markii ay ummadda islaamka meelo xun soo maraysay mawaaqif baa laga hayaa dad culamaa aanu u qalmin marka dadkaas ayaga ah ilaahay sunnadiisa waxay ku timiday in ilaahay dadka ou daaha uga qaado xaqiiqadeedana ay ogaadaan maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min altayib ilaahay dadka mu'miniinta isku jur ugu tegi maayo siday isugu jiraan laakiin muxuu samaynayaa xataa yamiiza alkhabiida min altayib maalma haddaad qarsoonaatid maalmaha kale ilaahay waxaa ballan ka ah inuu soo kashifo ninkii wanaagna wanaag lagu garto ninkii xunna xumaan lagu garto marka dadka oo baadilka difaaca waxaa lagu yaqaanaa inay fasaadka u raadiyaan sida ay u socodsii lahaayeen ayagoo og fasaadkan ay maanta difaacayaan dhibka ka imaan karoo ummadda iyo dalka ku imaan karana waa dadka way ka ogyihiin waxay ogyihiin ha dhowti dambo haddii ilaahay dadka ku ciqaabo inay ayaga naftigooda ka badbaadayn waxa weeyaan maadaama qofkii diintii caqiidadii ay ka dhuntay xishood ma leh maanta wax buu sheegaa biri wax ka duwanow sheegaa maalinka kasii dambeeya wax kalou sheegayaa wax asiga uu macno naftiisa ay la leedahay ma jirto dhihi maayo war karaamadaada dadkan hortiisa ay ku dhicin nin caalim baa tahay wax iskula har hadalkiisiioo kala duwan mawaaqiftiisiioo kala duwan maanta haddii dowladdii intuu wareegtaasna waa la wareeganayaa hadduu xaggaa u wareegto waa lasii wareeganayaa waxay sheegto o dhan waxba lama aha dhihi maayo war meeshan waad ku ceeboobaysaa dhihi maayo liannahu amalkuu ka lahaa inuu ummadda mar kale la kula laabto oo xaq u sheega waa ka baaba'day marka dariiqan oo ay loo jeexay ee nidaamkaas asiga shaqaalay meelaan ahayn wax kaloo uga furan ma jirto laakiin masaa'ibta sinfigan ku imaanaya waxaa ka mid eh xukuumaadkii markay ogaato ninkan oo shalay la raadinay sidii sumcadiisa looga faa'iidaysto maalinkii sumcadiisa dhulka gasho xataa xukuumaadkii shalay shaqaaleeyey maanta waxay ogaanayaan maadaama shacbigii adiga agtaada uu ka dhintay oo shacbiga ay ku tuureen wixii shalay lagula yimid waa macno beeleen marka xukuumaddii waxay ku qasban tahay inay ay faraha kala baxdo oo asiga ay ka tagto lianna wuxuu ku noqonaa culays buu ku noqonayaa ayadii ooba dad dhibka u haysteen nin la nacay haddaa tiraa waa sii haysana waa lagula nacayaa adiga dhan maxaan aragnay nin dee maalmo dhan si loogu gurbaantumaya maalinkii dambe howshii oo dhan laga tuuray oo bannaanka cidlaa la geeyey liannahu waxa weeyaan dantii laga lahayna waa laga faa'iidaystay sumcad laga helayo hadda kadib u hartayna ma jirto nin wax ka maqlaya ma leh markaasaa waxaa la leeyahay ninkii shalay ay dowladda maanta ay ku ammaantamaysay maanta waxay leedahay ma qaadi karno culaysuu nagu noqday sumcadiisii sumcad darradiisii baaba dowladda dhib u keenaya marka nafteeda way ka fogaanaysaa sidii marka asiga iyo dowladda ay ku kala tagaan meel ay isugu yimaadaan ma jirayso markay xukuumadda iska erido tira war sheekhow waxba meesha kuma haysta iska bax wuxuu xaawilaa min jadiid inuu asiga bulshadii u laabta iyo jamaahiirtii uu markaa yidhaahdo xukuumadii aniga waa isqaadi waynay baatilkeedii baan kari waayey anaa doonaya markaan in xaq u soo laabto wuxuu ka dhigayaa nin dowladdii asiga ka soo tagay ee nin laga tagay maka dhigaya markaasaa waxaa lagu leeyahay inuu macnaha sumcad ka helo laakiin carabta waxay tidhaahdaa assayfa dayacti laban mar haddii aad mowqif inaad mar hore qaadata ay ahayd waqtiga munaasibka aad qaada waysay taa waa ku dhaaftay assayfa dayacti labana waqtigii jiilaalkii baad caanihii iska dayacday maanta waqtigaas caana lama soo celi kara baa laleeyahay waa qiso la yaqaano sababna leh haddii waqtigeeda inaan ku bixinna dooni mayn marka shacbigii mar kale inay qaataan oy shiikh ka dhigtaan waa adkaanaysaa marka waxay ku qasban tahay dowladdiina waa waay shacbigina waa waay inuu markaa meel garigiis iska fadhiisto cusla wax la yidhaahdo inuu aado oo baqiyata xayaatihim nin la iloobay inuu noqdo diinna uma harin adduunyana waa y dhaaftay marka ninka khasaaradiisii wax la koobi kara ma ah taa marka waxay tahay cid kasta inay ku cibro qaadato waxa weeyaan xaqa haddaad sheegi karin baatilka buuq ha u noqonin wax weyna u dhexey in iska aamustid haddaad xaqa sheegi waysid baatilka ha u gurmanine iska aamus xaqi waa laga aqbali waaye taasaa u dhexaysa labadooda marka waxaa doqonnimo ah dadkii dowladaha baatilka a difaaci jira xaggay ku dambeeyeen jid hortaada loogu lugo- lagu hangoobay inaad maanta tiraahdo waa ku soconaya waa khalad weeyaan al insaanu ma'muurun bi an yactabira bigayrihi dadka kale inuu kuwaana qaato marka waxaa la yihahdaa ninka dadka khasiiskaoo dadka ugu xun waxa weeyaan nin diintiisi iibiyey adduunyo ou asiga lahayn ugu iibiyey yacni waxaa la yihahdaa khasiis man baaca diinahu bidunya bidunyaahu adduunyadiisii buu jeclaaday uu diintuu tuuray khasiis waa akhasu minhu waxa weeyaan nin diintiisi tuuray adduunyadiisa uma tuurin adduunya dad kale ay leedahay waa culamaau sultaanka oo kale weeyaan ayib marka calaa kulli xaal ninka caalimka ah juhuuddiisa iyo cilmigiisa u sakhirayo inuu dadka maxaan ku irahdaa ku qanciyo in waxaan baadilka inay sax yihiin waxay la mid tahay nin gurigii asiga uu ku hoos jiray dadka ay fadhiyeen sakfiga korka soo duminayo gurigii sakfigiisi nin soo duminayo asigana waa dhex fadhiya liannahu fasaadkan uu difaacaya hadduu ilaahay dadka ku ciqaabo asigana wuu ku ciqaabmaya waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa yaa ilaahay u yiri dulmiga haddii aanan iska aanan iska celinin oo wanaagga aan is amrin ciqaab baa ku soo degaya dadki ciqaabkaas hadduu soo dego ninkii wanaagsan iyo ninkii kaleba dhinac buu ka maraya qiyaamaba ha lakala baxe marka dadka ugu horeeyo faraha ka gugbanaya waxaa ka mid eh dadkii baatilka jiray difaacay baa qeyb ka ah ayib marka waxaa dhacayo in guriga hadduu soo dumo dadkii arrintaa ka shaqeyna waa kula dumaya walidaalika andimada jirta waxay ahayd hadday wanaagsan tahayne sadad allahu khutaaha hadday xun tahayne dadka nasaa'ixdooda inay maqasho sidii khaladkooda ay kaga soo laabato laakiin haddii adigoo khalad ku jiro aad dadka aamusisid oo aad isku baaqi yeeshid kuwii ku ammaanay keli ah waxaa laasimaya markaas in dowladdii ama nidaamkii jiray inuu isu arko inuuba ka sareeyo inay cid khaladkiisa wax ka sheegto khalad waaba dhaafayba nin toosan buu noqday marka waxay u gaaraya uma baahnin aniga inaan diraaso isku sameeyo oo wixii khalad aan aniga iska galay aan ogaada maba u baahni buu leeyahay liannahu meel wuxuu isla gaaray aada u sarrayso ooba waxa weeyaan aanba laga soo noqon karinba waxa weeyaan miraayad buu iska dhigay asiga dhan marka wadcigii sidaas hadduu ku socdo akhtaadii baa badanayso khilaafaadkii iyo macaasidii baa badanayso marka waxaa dhacaya wixii meesha ka jiroo dhan inay wada dumaan markii wixii dumaan yaa markaa wixii jiray ama andimadii ama xukuumaadkee waxay doonayaan mindiidiid inay markaan isu saxaan waa goormaa hayhaata wakhtigii waa dhaafay wakhti wax la saxa waa dhaafay marka waxay ku noqonayaan dadkii awal waxaan jirin u sheegay bedela ma loo nasiixay lahaa waxa jiro loo sheegi lahay dadkii yiraahdeen adduunyada kulligeed waa hagaagsan tahay ay ku soo noqonayaan waxaan haddii maalinkeeda noola sheegi lahaa maanta dhibkaan ma dhici lahayn waxaa awal ay ciqaabaysaa dadkii baatilka u suurayn jiray yaa awal laga takhalusaya dowladda intayna dhib ku imaanin kuwaasaa horta baxaya sababta waxa weeyaan haddii wakhtigii la gaaray ay markaa ay dhihi lahaayeen waxaa sidaan ay ku socdaan wax kuma socon karaan haddii ay dhihi lahaayeen wax badan baa sixmi lahay ayagaa yiraahdeen meel idinka khaldan ma jiro wixiina waa wanaagsan yihiin markii la arka khaladka inuu jiro oo dhibki u yimaado ninka laga aargudana waa kuwii baadilka maxaan ku ihahnay qurxinaya waay marka waxaa dhacaysa ayagii baatilka qurxinaya iyo dadkii baadilka wato oo dhan kulligood inay isla galaan meel mugdi ah ay ku dhammaadaan walidaalika waxa weeyaan haddii dowladihii ay fiican yihiinna in la garab siiyo hadday xun yihiinna in loo nasiixeeyo markaa nasiixadaas ayadana waa ku badbaaday shacbiguna waa ku badbaadaa ninka caalimkana diinkiisa waa ugu harayaa oo waa u baaqi noqonayaa sidaasay marka safiinadii ay ku soco kartaa ay ku badbaadi kartaa wallahu aclam